waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha maarsana ay tahay kow iyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweynaa dacwooyin dheeraada ayaa lagu soo oogay dad lagu eedaynaya inay ka dambeeyeen weeraro yuhuud nacayb oo ka dhacay magaalada sydney queensland iyo waqooyiga new south welesna waxaa ka bilowday nadiifinta kadib duufaantii alfred ee halkaasi ku dhufatay afar iyo toban qof ayaa lagu soo oogay dacwooyin la xiriira yuhuud nacayb oo ka dhacay magaalada sydney dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay iyo bilowgii sanadkan booliska new south wales ayaa sheegay in lixdan iyo shan dembiyo lagu soo oogay shakhsiyaad kadib kow iyo toban waraaqoha dadka lagu soo xiro oo la gooyey shalay oo bishu toban ahayd booliska ayaa sheegaya in laba wiiloo siddeed iyo toban jir iyo labaatan jir kale ah ay bixiyeen gaari loo isticmaalay in la gubo xarun carruurta lagu xanaaneeyo oo ku taalay xaafadda marwubara kow iyo labaatankii bishii janaayo laba nin oo kaleoo afartan iyo soddon jira ayaa lagu soo oogay dacwooyin ah inay waxyaalo yuhuud nacayba ku qoreen guri iyo iskuul ku yaala marwubara iyo xarun dukaamaha oo ku taala xaafadda east gardens iyo sidoo kale guri kale oo ku yaala east lakes qaar ka mida dadka lagu soo oogay dacwooyinkan ayaa damaanad lagu sii daayey halka qaar ka mida weli xabsiga lagu hayo ilaa la horkeenayo maxkamad maanta ama wakhti dambe cutub gaara oo boolisa oo loo xilsaaray arrintan oo loo bixiyey strike force pill ayaa la aasaasay bishii disembar tii si ay u soo baaraan dembiyada yuhuud nacaybka ee ka dhacayay sydney ilaa iyo haddana labaatan qof oo qayb ka ah baaritaanada ay dembiyadaasi ku sameeyeen isla wararkaasna premierka gobolka new south wales ayaa sheegay in weeraro badan oo yuhuud nacayba oo ka dhacay sydney ay argagax ku abuureen bulshada yuhuudda ah booliska ayaa shalay shaaciyey in weeraradaasi yuhuud nacaybka ay soo abaabuleen kana faa'iidaysteen shakhsiyaad xiriir la leh dembiyada abaabulan oo dalka gudihiisa iyo weliba dibadda ah federaal booliiska australia ayaa sheegay in dhacdooyin la xiriiray gaari kuwa guryaha laga dhigtaah oo karafaan la yidhaahdo oo jannaaya laga helay galbeedka magaalada sydney gaar ahaan xaafadda dural oo qaraxyo ku jireen laguna qoray waxyaalo yuhuud nacayba hadda loo haysta inay yihiin fal argagixiso oo been abuur ahaa a f b da ayaa sheegay in gaarigaasi guriga laga dhigto iyo afar iyo toban kale oo weeraro yuhuud nacayba oo ka dhacay bariga sydney ay dhammaan la xiriireen koox abaabulan oo dembiilayaalah oo isku dayey inay ama booliska shaqadooda ka leexiyaan ama ay isku dayaan inay saameyn ku yeeshaan dad dacwooyin loo haystay oo lagu soo oogayey master miins ayaa sheegay in booliska ay tahay in looga mahad celiyo shaqadaasi baaritaanka ee ay qabteen wararka kalena maamulayaasha gobolka new south wales ayaa sheegay in howlgalkii looga jawaabayey duufaantii alfred hadda si rasmiya loogu wareejiyey mid soo kabasho ah waxaan hadda jirin digniino arrimo degdega oo la xiriira dad la daadguraynayo heerka biyaha webiyada ayaa hadda hoos u dhacaya oo yaraanaya iyadoo hay-adaha adeegyada degdega ay hadda sidoo kale qaadeen digniinihii ama awaamiirtii daadguraynta sidoo kalena ay dadka meelahaasi degan kula talinayaan inay guryahoodii si taxadar leh dib ugu noqdaan sidoo kale waxaa dib loogu soo celiyey korontadii guryo ku yaala queensland oo duufaantu ay ku dhufatay kadibna korontadu ka go'day toddobaatan iyo shan boqolkiiba magaalada brisbane guryihii korontadu dib ayaa loogu soo celiyey shaqaalaha caafimaadka ayaa xusaya shan sano oo ka soo wareegatay markii adduunka looga dhawaaqay inuu bilowday wixii loo bixiyey faafkii covid nneteen-ka maanta oo bisha maars ay tahay kow iyo toban ayaa la xusayaa shan sano oo kasoo wareegatay markii si rasmiya coronavirus looga dhawaaqay caalamka oo hay-adda w h o ee caafimaadka adduunku ay ku dhawaaqday w h o ayaa qiyaasaysa in ku dhowaad shan iyo toban milyan oo qof ay ama u dhinteen xanuunkaasi covid nneteen-ka ama ay u dhinteen saameyn ka dhalatay kadib markii cadaadis badan uu saaray nidaamyada caafimaadka dalalka labadii sane ee uu socday faafkaasi soddon iyo lix qof ayaa xeebta la keenay oo lasoo badbaadiyey kadib markii markab xamuula uu ku dhacay markab kale oo isagu ah kuwa qaada batroolka arrintan oo ka dhacday bariga dalka england labadan markab ayaa markay isku dhaceen labadaba uu dabqabsaday waxayna sidoo kale shidaal badan ku daadiyeen badda nood sea la yiraahdo dhammaan soddon iyo toddoba shaqaalaha oo ka shaqaynaya maraakiibtaas ayaa hadda ammaana kulligoodna la helay iyadoo mid ka mida cisbitaal la geeyey oo dhaawac uu qabo saadaasha hawada berita magaalada melbourne roobab ayaa la filayaa iyo soddon iyo laba digrii sidnina sidoo kale waa dhici kartaa in roobab ka da-an ayaa la leeyahay labaatan iyo toddoba ayayna gaaraysaa halka australian dollara waxaa lagu sarifayay lixdan iyo saddex senti oo doolarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali